xafladan oo ah hay-ad mid lagu shaacinayay aqoonsiga ee wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare aqoonsatay iskuulka sheekh maxamed geedi ee degmada hobyo ayaa loo qabtay degmadaas waxaana munaasabadda kasoo qeybgalay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada qeybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale waalidiin waxaana maamulaha iskuulkan nuur axmed maxamed oo si qoto dheer u faahfaahiyay heerarkii kala duwanaa ee iskuulkan uu soo maray tan iyo as-aaskiisii runtii iskuulku wuxuu ku soo shaqeeyey maraaxil kala duwan oo wuxuu soo maray xaalado kala duwan wuxuu soo shaqeeyey iyadoo aan wasaaradda aysan wax garaba uusan ka haysan dadaal dheer iyo juhdi dheer kadib waxay wasaaraddu ay suurtogeliday oo ay noo ogolaatay in iskuulka ay diiwaan gelido ay aqoonsato oo ardadaasi ay helaan waxbarasho aada u wanaagsan iyadoo la raacayo manhajkii dowladda sidoo kale waxayna ku beegneed xiditaankii xilligii sana dugsiyeedka labadaas arrimood ayay xafladeennu daaraneed sidaad ogtihiin meeshaan iskuulkaas way tahay waxaa kaloo u dheer ay miise gooniya la leedahay in ardayga aan iskuulka kaliya loo dhigina qayb qur-aanana uu leeyahay oo labada gelin inta loo qaybiyo qaybna qur-aanka loo dhigo qaybna iskuulka loo dhigo runtii markaan xaaladda degmada qiimaynay waxay nala noqotay baahi loo baahan yahay ama waxa weeyaan jirta in ardayga uu isku helo qur-aankii oo weliba gelinka hore ah xilliga kalena uu iskuulkiisii iyo waxbarashadiisii maadigaada u dhigto mas-uuliyiintii ka tirsaneed maamulka degmada hoobiyo ee xafladan kasoo qeybgalay ayaa soo dhaweeyay aqoonsiga cusub ee iskuulka hele waxayna ka codsadeen wasaaradda waxbarashada galmudug inay kusoo darto qaar ka mid ah macalimiinta qaranka si loo kordhiyo tayada waxbarashada ee iskuulkan loogana jawaabo baahiyaha sii kordhaya ee dhallinyarada waxbarashada doonka ah ee degmada hoobyo
waxaan rabaa inaan marka koowaad mahadcelin culus u jeediyo wasaaradda waxbarashada galmudug oo aan kaga mahadcelinayno annagoo afkii dadka ku hadlayna natiijada fiican oo iskuulkan ay maaragtay ay u keeneen labaad iskuulkan hadda waxaa dhama toban sano dhisan yahay labaatan sano markii laba sano waa la yaab laba sano meesha ay ku gaareen iyo dadka shacabka iyo dhallinyarada walidii soo xaayirtay aad baan ula yaabay waxaan aaminsannahay maanta waxaa lagu jaraa iga qora warkaas maanta waa laba kun labaatan iyo shanta ogaada shan sano kadib waxaa arki doontiin iskuulkan oo arday jaamacad dhama iska qalajin doonto insha allah si ay u diyaarsan yihiin baa la gaari doonaa
dhanka wasaaradda waxaa moodaa inuu soo fiicnaanayo marka aad baa waxaan ugu dhiirigelinaa wasaaradda in macallimiintii sanadkan soo socda in iskuulkan uu macallimiin helo oo arrintaas lagala shaqeeyo maamulka iyo iyo guddiga halkan gacanta ku haya sidii macallimiinta qaranka ay qayb uga heli lahaayeen iskuulkan oo muddo laba sana ah ka furan degmada hobyo ayaa haatan kusoo biiraya iskuullada sida rasmiga ah ay u aqoonsatay wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare ee galmudug taa oo ka caawinaysa in lagu kontaroolo manhajka qaranka